madaxweynaha maamulka somalilan mudane muuse bixi cabdi ayaa xarigga ka jaray dhismayaal lagu soo kordhiyay isbitaalka caruurta maxamed aadan ee magaalada hargeysa maamulaha isbitaalka iyo dhakhaatiir ayaa ka warbixiyey qeybaha kala duwan oo ka kooban yahay dhismaha isbitaalka inaynu maanta isugu nimaadno xafladan aynu ku daahfurayno dhismaha aadka weyn ee quruxda badan ee lagu soo kordhiyey cisbitaalka caruurta ee maxamed aadan sheekh mar labaad waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan oo siyaasadiisa ay ku timid arrintani mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa wasaaradda horumarinta caafimaadka oo iyadoo hirgelisay dhismahan aadka u quruxda badan lee weyn ee kusoo labalaamaya dhismihii hore ee uu ka koobnaa cusbitaalku oo dhammaantii ay wasaaraddu fulisay cidna aanay kala kaashan waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shirkadii dhismahan iyaduna fulisay ee dhistay maanta waxaynu ku kordhinaynaa dhisme weyn oo qaadi doona toddobaatan sariirood dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa u mahadceliyey cid weliba ee ka qayb qaadatay dhismaha qaybtan cusub ee caruurta lagu soo kordhiyay cisbitaalka maxamed aadan ee magaalada hargeysa aada iyo aad baan ugu faraxsannaha inuu kasoo qayb galno furitaanka cusbitaalkan weyn ee sida wacan loo dhisay ee shaqaalihiisa iyo hawsha taallana ay ka warrameen dadkii aqoonta u lahaa runtii dadka dibadda ka jooga howlaha caafimaadku iyo markaad gudaha u soo gashay cusbitaallada maalin walba waad yaabaysaa dadkan dhakhaatiirta iyo hawsha ay qabtaan waxaan galay waxay ituseen meesha lagu haya carruurta aan sidkoodu dhammaan oo mataana iyo mid mid gaaraba lahoo dee runtii waad yaabaysaa ilmuhu intuu leeyahay iyo sida meesha loo sameeyey iyo sida loo xanaanaynayo aada iyo aad baynu horta ugu ducaynaa hooyooyinkii dhaloo dul fadhiyey hooyada dul fadhida caruurtaa shan bilood ku dhashay ka yar dhakhtarrada badbaadinaya ee ka shaqaynaya runtii aniga waxay igu ahayd wax aada iyo aada cajiib u ah aada iyo aad baanu wasaarad ahaan idinku mahadnaqaynaa iyo bahda caafimaadka oo dhan hawshaay qaranku ahayaan iyo qof qofba munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka isbitaalka xubno ka socday wasaaradda caafimaadka maamulka somalilan dhakhaatiir iyo marti sharaf kale